hay-adaha gargaarka ayaa joojiyey howlihii ay ka hayeen gobolka tigre ee dalka etoobiya oo dad badan ay ku dhinteen duqeyn cirka lagu garaacay xeryo ay ku noolyihiin dad barakacyaal ah halkaas oo ay ka socdeen dagaalo muddo afar iyo toban bilood jirsaday sida ay ku warantay qaramada midoobay weerarka ayaa yimid saacadoon kadib markii ay dowladda etoobiya soo saartay baaq ku aadan dib u heshiisiin qaran taasoo dhalisay baaqyo hor leh oo ka imaanaya beesha caalamka oo ka walaacsan xaaladaha ka jira dalka etoobiya gaar ahaan gobolka tigre xafiiska qaramada midoobey ee isku xilka arrimaha biniaadinimada oja ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay in weerarkii sakhdii dhexe ee jimcihii ka dhacay magaalada didebet ee waqooyi galbeed ee gobolka tigre uu sababay khasaaro badan oo rayd ah oo ay ku jirto dhimasho sida lagu sheegay xog hordhaca kooxihii ka shaqaynayay howlgalka biniaadinimo ayaa waxay sheegeen inay hakiyeen dhaqdhaqaaqi ay aagaasi ka wadeen sababo la xiriira hanjabaadaha socda ee duqeymaha diyaaradahan duuliyaha la socon jabhadda t b lf ayaa sheegtay in weerarkaasi ay ku dhinteen konton iyo lix qof halka sarkaal ka tirsan cisbitaalka ugu weyn gobolka caasimada ee makelo uu sheegay in shan iyo konton qof ay ku dhinteen duqeyntaasi boqol iyo lix labaatan kalena ay ku dhaawacmeen afhayeenka kooxda t b lf kadejow reda ayaa sidoo kale qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka ku sheegay axaddii in milatariga eritrea ay qaadeen weeraro ka dhan ah dagaalyahanadooda ku sugan waqooyi galbeed ee tigrey sabtidii waxauu ku eedeeyey eritrea inay doonaysay inuu burburiso wax kasta iyo dhammaan dadaalada nabadeed ee gobolka si loo ilaaliyo midnimada etoobiya suurtagal ma ahayn in si madax banaan loo xaqiijiyo sheegashooyinka kala duwan sababo la xiriir galitaanka gobolka oo xadidan iyadoo sidoo kalena isgaarsiinta gobolka ay weli go-an tahay dowladda etoobiya ayaan si deg dega ay uga jawaabin arrintani inay ka hadasho dagaalka u dhexeeya ciidamada dalka etoobiya ee hogaamiyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi abiy axmed iyo kooxda t b l f ayaa waxaa ku dhintay kumanaan kun oo qof iyadoo sidoo kalena malaayiin lagu khasbay inay guryahooda ka barakacaan